bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walbaad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka qodobadaas saaka dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug islamarkaana ka mid ah hogaamiyaasha ahlusunna waljamaaca oo sheegay in dowladda soomaaliya ay u soo wado galmudug dad shabaaba siduu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay inaysan aqbali doonin dadkaasi shabaabka ee loo soo wado deegaanada galmudug barnaamijka falanqaynta wararka ayaad dhegaystayaal saa ku maqli doontaan odayaasha galmudugna waxay ka hadleen arrimaha doorashada iyo qaabka ay wax u socdaan barnaamijka ayaan dhegaystayaal idigu soo gudbin doonaa haddii allah uu dare raalli ka noqdo carruur ayaa lagu soo warramayaa in cudurka shumanbiyoodka ay ugu geeriyoodeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo amabaxay dalka eritereya haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu haynaa qodobadaas iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo koro intaanu ku guda jirno barnaamijka oo ay ka mid tahay faahfaahinno ka soo baxaya nabadoon caan aha oo lagu dilay magaalada muqdisho ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku dhegaysan doontaan barnaamijka haajimyare ayaa soo saaray anigoo shan markaan oo idinla socodsiin doona qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad dhegaysan doontaan xubintii kalamaan gebagabadan waxaan idiin soo gudbin doonaa
waa erayadii aad lacagtii jirta ee lacag
markale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waa toddobiyo labaatanka bisha koowaad sanadda labaatan labaatan dhegeystayaal aan ku bilaaban madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay si qaldan u wado dhismaha maamulka galmudug islamarkaana eedaha ugu badan ay uga imaanayaan qaabka loo soo xulay xildhibaanada galmudug sidau hadalka u dhigay waxa uu sheegay isagoo la hadlayay b b c da in qaabka xildhibaanada lagu soo xulay ay qayb ka ahayd in xildhibaano laga ilaaliyo kuwa xiriir la leh ahlusunna waljamaaca taasina ay tahay wax keliya ee ahlusunna xiriirka kala dhexeeya ay yihiin ama khilaaf kala dhexeeya yihiin al-shabaab runtii waad aragtaan eedda weli ka jirta sida loo soo xulay xildhibaanada dowladda ayaana mas-uulka weliba xildhibaanadaasi xor ma ahan dowladda ayaana gacanta ku haysa sida uu sheegay waxa uu sheegay in ahlu sunna laga ilaaliyey inay maamulka qayb ka noqoto iyo qaabka wax u socdaan waxaana uu sheegay sheekh maxamed shaakir cali xasan inaysan marnaba aqbali doonin qaabka dowladda hadda wax u wado waxa weeye baarlamaanka laftiisa doorashada qabtay ee guddoonka aada hadda sheegtay uu ka yimid baarlamaanka la ysku haysta waayo oo dhan walba eedu uga socoto in la eetira waa la rabaa oo tilmaamaha lagu tilmaamayo iyo talooyinka laga geysanayo la tixgeliyo waa la rabaa waxa kaleetoo la rabaa baarlamaanka laftiisa dadka galmudug u heeloon inay hormariyaan oo murashaxiinta ah oo ayaku doonaya badbaadada galmudug in laga tixgeliyo dhisidda galmudug oo ay noqoto meel ay u sinan yihiin dadkii saamileyda siyaasadeed ka ah galmudug annaka inta aanu tanaasulnay bulshada daraaddeed oo dawladdu waxay waday aanu hogaansano aan idhi balwada waa tiro badantoo waa kuu tirin karnaa laakiin hal tanaasul oo dawladdu samaysay oo maamulkii soo dhaweeye ka jiray galmudug hal hal shay uga tanaasulka dawladdu ma jiraan annaka waxaan ugu daran xildhibaanada lafteeda ayaa waxaa lagu soo xulo dawladdu kusoo xushay qof ahlu sunna waljamaaca xiriir la leh naga ilaaliya dadka aan xiriirka nala lahaynina waa shabaab waa la ogyahay dawladda federaalka soomaaliya ka yeeli mayno mana laga aqbalahayo bulshada galmudug ka aqbali mayso cid xiriir lale shabaab ama shabaabba lagu tugmahayo inay deegaankan madax ka noqoto madna laga yeeli maayo waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha aan ku daba joogna ayay ka mid yihiin wax dhowr meelood yaan wax lagu karine isku meel wax dahirsan oo dadku ka wada qayb galan ha lagu kariyo ayaan leenahay dawladdiina annakii ahlu sunnaha ayay inta nagala cararta ayay waxay ula sii cararaysaa waxay rabtaa galmudug inay ka dhigto xaafad kamida magaalada muqdisho ee xaas iyo annaku inaan iskhilaafna dawladdaa ka shaqayday welina hadda waa ka shaqaynaysaa dawladdaa ka shaqaysay ayadaana waxay uga shaqaynaysana waxa weeye waxay iyadu keligeed la tahay inay meesha ka dhigto ayadii ayayna hidideeladeedii weli ku jirtaa oo waa arkaysaa dadkii xatan iska dhaaf xaas iyo annaka iyo waxaasoo dhan ka soo gudub faamilaydii siyaasadeed oo dibad iyo dalkaba isaga timid ee u tirid galmudug inay wax ka badbaadiyaan maanta meesha ay ka marhayaan waad arkaysaa hal musarax oo keligiisa ha dawladda wadataa asagaasay yacni bushgaraynaysaa
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq alshabaab telefon jadiid alshiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalaxiya axmediya saylaciya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan amay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan sanuud iyo waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon sinicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadaban jirine
waaga dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dil magaalada muqdisho loogu geystay nabadoon caan ka ahaa magaaladaasi kooxaha weysan ayaa waxa ay xalay nin odaya ku dileen qaybo ka mid ah xaafadda barwaaqo oo ka tirsan degmada dayniile ee gobolka banaadir iyagoo dilka kadibna goobta ka baxsaday goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in rag hubaysan uu watay gaari ay ku horjareen gaari uu watay ninka la dilay oo lagu magacaabi jiray nabadoon cabdirasaaq yuusuf siicow shaybal islamarkaana ay dhowr xabadood ku dhufteen taas uu u geeriyooday sidoo kale wararka ayaa waxay intaa ku darayaan xilliga la dilayay nabadoonka uu marayay aagaarka waddada alhuda ee ka tagta isgoyska ifeeko ee waddada warshadaha islamarkaana aada xaafadda waaxda barwaaqi xaafadda gubta ee degmada daynayle islamarkaana uu ka soo baxay masjid uu kusoo tukaday salaada cishaha dilka kadib ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada daynayle oo ka howlgala waaxda barwaaqo ayaa tegay goobta uu dilku ka dhacay iyagoona soo qaaday meydka ninka la dilay iyo gaarigiisa sidoo kale waxay sameeyeen howlgallo aan waxna natiijaha ka soo bixin ilaa hadda lama oga sababta loo dilay dadka ka dambeeyey dilkiisa wenina waxaa ka hadleen maamulka degmada dayniile iyo taliska booliiska degmadaasi ogayaasha dhaqanka ka soo jeeda deegaanada galmudug ayaa ka hadlay qaabka ay wax u socdaan waxaana ay soo saareen war ay ugu talagaleen warbaahinta odayaasha saxiixayaasha galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxay ka soo saareen war-saxaafadeed ka kooban toddoba qodob oo ay uga hadleen xaaladda galmudug iyo doorashooyinka war-saxaafadeedka ee dowladda soomaaliya waxa ay uga dalbadeen inay taageerto xildhibaanada cusub ee galmudug sidoo kalena aysan aqbalin cid kasta oo baal marta dastuurka galmudug guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa waxay ugu baaqeen inaysan dib u dhigin xilliga loo asteeyey inay dhacdo doorashada maamulka galmudug oo xilligan uu khilaaf hareeyey waxayna ugu baaqeen beesha caalamka inay garab ku siiso habka dhismaha dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena waxa ay ugu baaqeen in doorashada ay ka qayb galaan musharaxiinta madaxweynaha galmudug ugu dambeyn waxay sheegeen in la samayn doono guddi xog aruurina oo dhegaysta cid walba oo wax ka tabanaysa sida loo wado dhismaha galmudug waxaana odayaasha dhaqanka ay sheegeen in ay dowladda federaalka soomaaliya gacan ku siin doonaan qaabkii wax loo dhisi lahaa qoraal ay soo saareen odayaasha dhaqanka ayaa u qornaa sidaan kulan ay uga wada hadlayeen salaadiinta iyo saxiixayaasha galmudug waxay ka soo saareen qodobadan xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxa ay yidhaahdeen qodobka koowaad waxaay dowladda federaalka ugu baaqeen inay ka inay garab istaagto golaha sharci dejinta galmudug ee cusub islamarkaana aan la aqbalin cid kasta oo doonaysa inay wax ku gaarto wax dastuurka galmudug baarmarsan labo waxaa guddoonka baarlamaanka u soo jeedinaynaa inaan dib loo dhigin doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug laguna qabto wakhtigii loo qorsheeyey islamarkaana waa in doorashadu ahaato mid xor iyo xalaala oo daafuran loona dhan yahay saddex waxaan faraynaa xildhibaanada labaatanka ee ka yimid ahlusunna waljamaaca inay gutaan waajibkooda dastuuriga kana fogaadaan wax walba oo keeni kara khilaaf iyo dib u dhac hor leh ayna xaadiraan kalfadhiyada baarlamaanka galmudug afar waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa inay ku taageeraan reer galmudug hanaqaadka nidaamka dawliga ah ayna ka ayna garab siiyaan dhammaystirka doorashada maamulka galmudug shan waxaan ugu baaqaynaa musharaxiinta madaxtinimada galmudug inay ka qayb galaan wakhtiga doorashada loo asteeyey ayna ka fogaadaan wax walba oo carqalad iyo dib u dhac ku keeni kara galmudug waxaana dhaqanka uu soo jeedinayaa cid walba oo wax tabanaysa inay tanaasulaan danta bulshada u dhibaataysan maamul la-aanta lix waxaa odayaasha ay isla garteen in la qabto guddi xog aruurina oo dhegaysta cid walba oo wax tabanaysa si loo helo wadaraynta xal waara oo laga fogaado wax kasta oo caqabad ku keeni kara dhismaha doorashada galmudug toddoba odayaasha waxay mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaan dowladda federaalk soomaaliya siday u garab sida ay ugu dhabar adeegtay dhismaha maamul loo dhan yahay ee galmudug sidoo kalena waxaan mahad ballaaran u celinaynaa ergeyga qaramada midoobay waa ergada qaramada midoobay dowladaha maraykanka a u da african union iyo igad iyo dowladda turkiga ee dowladda qatar dowladaha islaamka iyo dhammaan saaxiibada beesha caalamka ee sida wax ku oolkaa u garab taagan ummadeenna si ay u gaari lahaayeen dowlad soomaaliyeed oo sal adag ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waaga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado caruur ayaa lagu soo warramayaa inay u geeriyoodeen cudurka shuman biyoodka deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dad uu soo ritay cudurka shuman biyoodka ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadkaas oo u badan caruur howlwadeenada caafimaadka isbitaalka magaalada beledweyne ayaa waxay sheegeen in isbitaalka la keenay in ka badan afartan iyo shan ruux oo isugu jira caruur iyo dadweyne islamarkaana waa dad waaweyn islamarkaana saddex caruura ay cudurka shumanbiyoodka u geeriyoodeen halkaasi sidoo kale howlwadeenada ayaa waxay sheegeen in cudurka shumanbiyoodka uu ka dhashay fatahaad uu dhowaan webiga shabeelle ka sameeyey magaalada beledweyne islamarkaana xaaladooda caafimaad ay la tacaalayaan afartan iyo laba ruux inta badan deegaanada umaro webiga ayaa xilliga uu sameeyey fatahaadda waxaa ka dhasha cudurro kala duwan haba ugu badnaadeen shuman biyoodka kaasoo dadka ay u geeriyoodaan waa hagaag markaana muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inuu ambabaxay dalkaasi eritreya wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa ay goor dhoweed u ambabaxeen magaalada asmar ee caasimadda dalka eritreya madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha dacadda ee magaalada muqdisho waxaa kusii sagootiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda isagoo ay weheliyeen wasiiro iyo madax kale oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ujeedka safarka madaxweynaha ayaa lagu sheegay in magaalada asmara uu shir saddex geesooda kula yeelan doono madaxweynayaasha soomaaliya eritereya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kulanka ayaa waxaa uga hadli doonaan arrimo ay ka mid yihiin xaaladda gobolka xiriirka ka dhexeeya saddexdan dowladood iyo dhammaystirka hanaanka iskaashiga dalalka gobolka ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa shalay bartiisa twitterka ku shaaciyey in wadahadallo ay asmara ay kula yeelan doonaan madaxweynaha soomaaliya eritereya madaxtooyada soomaaliya weli wax wara dhankeeda kama soo saarin safarka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu maanta ugu ambabaxay dalka eritereya waaaga dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa lasoo gaaray qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falaqaynta wararka alaba qaybaha dambe waxaad dhegeysataan xubinta xiisaha badan ee kalamaan ee saaxiibada raadiga kulmiye ay noo soo diyaariyaan
aryadaha kalamaaney taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheed taariikhdu dadkay bartaa waxay doraan mareen ninna madiido ninna madiido rusay dacalka saartaa saduuq
ninna madoonto ninna madiida kiyam mukhaalifo lay ahaahe war murtida au gafine maanta waxay ku beegan tahay maalintii dawladdii kacaankii la riday war ma jabahadiyaad ka mid ahayd yaa oo u s c maa maanta geedka wax ka joogaan yaa go'yoobow sanaba waa joogtaa exaad u s c kula yaabe war weliba hilmaanteen hatakoyni s d m ow toos ariirow surun lixii labaatankii janaayo markii dawladdii la riday sidii loo lahaa hadda la qaboobaya ayaa dhuxoonoo la saasaartay haahow abwaangandaal waa kii lahay markaasay haddana kaa kacdaa kowna noqotaay abwaanguuruba may eray macbuud baan ku dhaartaye maleeshiyooyinkii kacay waa sii muuqdee odaygii markay muran bilaabeen war waxaa kaluu yidhi mixnaddaha waxaa dhigay mar hantuurna mooye mau jirin go'aan iyo mabda' la u heshiiyiyo mawqif iyo axdi u yili ruuxuu kaloo yidhi boqol baa mar wada tidhi anaa mudan hoggaankiiyo anigaa ka sii mudan tan hatan haysnaftiyew markii hore midkii kaca majliskii wuxuu yidhi anaa mudan hoggaankoo muddan silicu soo maray mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maal iyo nafba u huray mid kalea wuxuu yidhi mahuraanka shacabkow maska dila anaa idhi mid kalea wuxuu yidhi muddaan ciilu qabayoo markii hore anaa rabay mid kalea wuxuu yidhi midiyaha anaa tumay mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo maray daabka uga dhigay mid kalea wuxuu yidhi anigaa ka mudanoo ku muday meeshi lala rabay ismaandhaafki sii koror madaxweynenimadii mid walbaa midkii kale ka mamnuuc inuu helo war maayaalhee mugaas waa lagu kala haaday war allaa u naxariistay abwaan abshir bacad loo berigaas la yaaba sidii loo dhaqmaya wuxuu yidhi duqii doona ducana ugu dara waana dilateeni yaa abwaan cabdulla raago asaguna la yaabanay allah u naxariistay wuxuu yidhi ceebtina dantaad soo dhigteen naga daboolneeda dareen qodoba alla haydin gelshe allah u naxariistay abwaan gaariyo la yaabayba wuxuu yidhi haddaan midhaha dabayga duuduubku laqi jiray doorka waa hubsanayaa ma hubsayahe mase waa ka wareertay wargaariyo wuxuu kaloo yidhi nin wax diidayoon hayn wax kale uu ka door bido wuxuu doonayaan jirin war abwaan cabdilla raag laftiisu wuxuu kaloo yidhi allah u naxariistee haddii uu baqaar loo dhacaa baawur noqonayo balow waa ku naaxdeen fusuqi baahidaranay waa yeel balaakiin wataa idinka buuxaan waxaad sheegaysaanoo dham reer baadiye wada ahaayeen adiguna ka kadib aad dhalatee dayhe war dadka ay sheegayaano qaraxyadaan ma soo gaarin ka warramahe bilaaw iyo dhammaadba anigaa rorga ilaahayna iga badbaadshaye abwaan abdidhuux may beerey tagtadii xusuus ma leh taariikhda geli ma leh timaadudoo daras ma leh qorshe ma leh ku tabagal ah taariikhda dunida iyadoo isdabataal ninba meel ku tuurte aniguna tusmaysto qeerkay halku tagay u tabaabusheyste allow aamiin allow aamiin allow aamiin warin khiyaarey taariikhdan aad ka sheekaynaysaan dadaa laga yaabaa inay dhibsanayaan laakiin waxaa la yidhi taariikhdu macaan iyo qaraar midna ma ahan laakiin waa dhacdan la soo maray oo aan la inkiri karin gadaalaa loo fiirshaaye hore looma fiirsho waxayna faa'iide u leedahay hadba ciddii nool oo wax ka barata war dadka dabsida ani kooku eh maydheeray saanhiraabaneed reed madan rahaw aawkee geel lahaadi jirin ani boojaloleo kuroon madeeyow amba dhibso amba ha dhibsana taariikhdu waa wixii la soo maray waxaana la yidhi ninna ma diida ninna ma doonto runtay dacalka saartaa warnimayo allah u naxariistay maxamed siyaad barro intuu noolaa taariikhda sagaashan iyo kowda wax laga weydiiyo wuxuu yidhi calan farisori rumaantii ma jeclin aan la doodo dadka xanuunsano waxyaba axsaasiga raadinaya mar bay ahayd adduunyadu mugdi lagu hallaabo mahadhooyin badano dadku ayda magansadu masiibadu adduunyada iyadaa u macallinaa adduunyadu masiibadu iyadaa u macallinaa warwar ma haysiine wax la soo dhaafa waanaan soo gaarin aan nagula meeraysateene im ferisory dad jiran weeye alla ilaah waxaan maqli jiray dad bay meeli bugtaa bugtaa dad bay meeli bugtaa war ma bugnaen warka naga dhegaysta galmudug muddadii loo qabtay inay musharaxiinta isku diiwaangeliyaan waa dhammaatay welina xarfaantii waaweyneed isma diiwaangelin yaa waas xagalgaadayaan dad bay meeli bugtaa mugga lagu leeyahay xaad ku diide
warnimiyow reer galmudug ena tare haambireegan lahayna yariyow dalcadka saarayan madi dalcadda kugdiyaw siseeda yaha sheeradaa dirdigdigdigdigdigdig hatana kuwa bilaawayan
war musharaxiinta ha sheegto aan isdiiwaangelin xoolo nabad iyo nool ay ku soo daaleen ayay rabaan inay meel cidlo ka qaataan marka musharaxiin loogu talagalay inay tartanka qurxiyaan waa isdiiwaangeliyeen aroo shibnaga dhacana ka baxaa la doorkiim ku soo daana waa taasaa darsaalaha ay wareegoyaane war musharaxiinta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa anigu intaan arkay maxamed xaashi carabey madaxweyne ku-xigeenka hore galmudug dadkuna waxay leeyihiin maxamed xaashi carabeyba hadduu soo laabtay xaafiya sheikh shaakirna waa inay soo laabtaan sababtoo ah dawaca meeshay mac ugu baratay macluul ugu dhimataa miyay ka wadaan war intaasoo dhan haddii la soo celiyo khilaafkuna waa inuu soo laabtaa
enatareeyo madidal adda saaraan hadegaayiley maahahe jugjug mahaaga joogaa la yiraa oo kaali juud umaa juud shaqadoodiioo kale miya war nimanyo waxaasoo dhan abwaan cali shan iyo toban wuxuu ka yidhi togii go'ay godkan tuuraniyo toorihii iyo ruubta yaan la soo taraarixin ilaah naga tallowsiiye haddaan dalxadda dhaladeeda taaganahaye inta la fooloobay yaan dib loo noqonin waa iga dardaarane
enatareeyo haambireeglaantaha ayley sheegoyd adiina eebaagoommaday isaaqow adiguna haantiyaad gadaal ugu naqatay war waxaa la yidhi dusmareeb mashruucii ka jiray waa maroorsamay murug iyo walaac bay qabaan musharaxiintii midna kama arkaan baa la yidhi mudanayaashii yaa minay mudanayaasha arki waayaan yay doorasho uga fadhiyaan mugga xildhibaanada galmudug awalba hal nin baa loo soo xulay inay doortaan asagiina meel bay ku ogyihiin warwar mahaysire labaatankii xildhibaanay ahlu sunna ciyooba labaa laga daaraysay jid iyo tobanaa u hortay waana loo cabsadaa saaxiibno iska daa xabadxabada loo daaraysaano aryaadhaha liineeya disho oo tacayaaru hadday gaarto rigooray u halis tahay war wadaadadiisii taqaarabu taqaarabu un la haayeen niman kale hadhaha galeen tafaaraqu tafaaraqu yaka hoos weerti
war nimayow xildhibaanada galmudug waxaan sunnaahay hadday ku jiraan anigu laaluushka iska daayaan kula talin lahaa war madaxweyne xaaf xildhibaanadu gaalkacay ka soo xulay tiro ka mida markii la dhaariyey ayaa la yidhi aawa labaatankii ahlu sunna madaxweyne wuxuu yidhi hartii sheekh cabdiweli laga qarxiyey ayaan siinaynaa waa naga go'anta xertaasi waa agoon xaqna waa u leeyihiin labaatan xildhibaan war galmudug meel kasta xere ahlu sunna miyaa joogto war waxaa la yidhi somalilan badda xas waxay ku celiyeen markab xarig internet sida yaa inay celiyaanay ahayd xow ahay markabka xirkaha sida yaa lagu xirxiraa war nimiyow soomaaliya intaa kaa suusaday ha nimantii naw nawni dhaha u guri jiraan ay haraysidii geega war aqoonsiyaa ka dhacay arooda ani webileenba maayli ku ogaayo ilaan baddana xerga maaylo ahay leedahay war markabkaan waxba kama ogidiine internetka faybaroptiga oo jabuuti ka keenay soomaaliyana u soo waday soomalilanna waxay dhaheen nala kama tashan mar haddayba saas tahay ilaahay burcadbadeedda ha naga qabto waana dhibeene annagaba nala kalama tashan soomalilan hadday celisayna waa nagu matashay
dhagida forwalska dheee goongreeda kokooyaa la eri war isna eetin er internet rakiisa waa u baahan yihiin dadku inay helaan marinada ganacsiga in la gooyana maaha aahey timirti hore dab loo waayaa se hore loo yiri war madaxweyne muuse bixi internet uma baahna adeerow badda iyo birigaba annagaa iska leh wixii la marsiinayana waa in nala kala tashadaa baddu waa naga dhaxaysaaye kistaada barkad ku shubo war war mahaysiine magaalooyinka shiinaha maanta waa kala wareeg dhagxaan iyo carraan lagu xidhay haye shiinahana ma qaraxaa la geeyey daacish baa tegay mase al-shabaab war booghaaraan inoo seetee ka'aale naga tag bookaxasoo sargaal how jabuuti ka yimida shiina ma jiree shiinaha waxaa lagu arkay cudur aan la aqoon marka si aan cudurka u faafin ayaa magaalooyinkii iyo waddooyinkii la kala xidhay haye aawa dadkii dhihi jira qarax cudur ma ahan marka yaa waa fayirsaa lagu yidhi waa falantahee war waxaa la yidhi haba kula dhashee iska hubi shaksiga war dhagaxamaa laguma sugo cudurna looguma hortago ha bulshadaa lagu caburiyaa miya war maya ninkii baqayaa barkada oo shiina cudurka intay isku daynaa raxa iyo mukulaashaas buu cunaaye yaa shiinaha ha la xirxire maahina ha la kala mooreeyo iyo kuwa muslimiintii ku dhex noolay ay moore geliyeeni warwar ma haysaana kabsuumo meesha la yidhaahdo shabaab haddana dhallinyaro kaley ku toogteen marmarsiina ma waayaan oo waxay dhahaan dawladdu la shaqaynayay yaa shabaab meel kastay dad ku toogtaane xaad kamsuumo nooga sheegay korkaagu ha qaacee war cabdi xaashi cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare wuxuu ka tacsiiyey geeridii naxdin taleedo ku timid daa'uud cali masxaf wuxuuna yidhi fanaaniinta iyo abwaaniinta soomaaliyeed oo meel kasta ku dacdaraysan oo ku dhimanaya hantidoodii iyo tacabkoodii lacag la'aana lagu qaataa qaanuunna looma samayn kowna waxaa hantidooda gurta oo lacag la'aanta ku isticmaala waxaa ugu horreeya idaacadaha war nin dhinta kawiisa garoon horaa loo yidhi aroo kuwa noolna aawi waxoodii ninkii dhinta dhul waa helee halka dhaqmaayo xaad dhahdeenna horaa loo yidhi iyo dayhe war war ma haysaana faransiiska banaanbaxa ka socda war mooto bajaajii miyaa lagu dili ciidamada maraykanka miyaa ka bixi diday sida ciraaq aryaadhaha kanu wax ma ogee anaa idiin sheegaya waxa ka dhaca faransiiska dadkii banaanbaxaaya yaa la wareestay mid ka miduhu wuxuu yidhi mushaarkaygu waa kun iyo toddoba boqoloo dollar lama sanana dalxiis dibadda uma aadin afar sanana hal baabuuraan wadhaahow yidhi hal suburmaarkedna waa ka adeegdhaahow yidhi ma dhibaataa noo dhiman cadaabtaas ow yidhi warkaas waa kibree dalxiis xamar aa loo keena war maalin dhaweeta nin maraykan oo kuwa filimada duubaha xamar yimid xownaga soo jerja korkiisa dib ha ka kace war shaqo u yimidana dhegayso magaaladu markii hore yimid oo qaraxyada iyo dhibka iyo xerxirka iyo baabu u arkay misna xeebta liiduu tago wuxuu arkay dadkiiyoo iska baashaalaya oo iska dabaalanaya oo iska ciyaaraya markaasuu wuxuu yidhi weligay soomaaliya waddanka dhibaato badanna ma arkin dadka soomaaliyeedna dadka niyad wanaagsan oo ka qalbi wanaagsan ma arkin muslimnimada ahaa taasu war muslimnimo maahane waa doqonnimo dadku inuu dulmi raalli ku noqdaa danu kubiday weeye danu kubiday weeye shacabku inuu dhibaatoodiyo inuu dhammaadaan kala doorannay weeye fad ama hafadin waa lagu fadsiin weeye weeye miyay maraysaa maye weeye waaye waryaa aniga ima dhaaji karta
waa saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaanaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibka haashiin yare isel isaga ayaa ii farsameynayay anigoo shan markaan oo idila socodsiinta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona ammaan allah
waa erayadii aad dhaxagkii jirtay ee la-
Wadna qaybog amina